maalintii labaad waxaa maxkamad ku taalla magaalada london ee dalka u k ka socota dhegaysiga dacwada ay shirkadda xawaalada dahabshiil ku doonayso in bangiga barclays ee dalka britain uu ka noqdo go-aanka uu ku doonayo inuu ku joojiyo adeega lacagaha soomaaliya loo xawilo oo bangigaasi lasii mariyo qareenka u doodaya shirkadda dahabshiil oo lagu magacaabo alan maclean ayaa maxkamadda u sheegay in go-aanka barclays haddii uu dhaqan galo uu jabinayo sharciga tartanka shirkadaha bangiga barcales ayaa sheegay in go-aankoodu uu salka ku hayo iyadoo aanay goobaha ay dahabshiil u dirto lacagta aanay ka jirin shuruucda iyo hanaanka looga hortago lacagaha sida sharci darrada laysugu diro bishii lasoo dhaafay ee sebtembar soddonkeedii ayaa la filayay in go-aankan barcales uu dhaqan galo hase yeeshee maxkamadda ayaa markaasi xukuntay in inta laga dhegaysanaya dacwadda dahabshiil dib loo dhiga go-aankaasi waryaheena maxamed cabdi sandheere oo washington jooga ayaa khadka taleefonka ee magaalada london wuxuu kula xiriiray wariye xasan sheekxasan sheekh axmed xasan cadde oo ah wariye madax bannaan oo ka howlgala magaalada london wuxuuna ka waraystay dacwadda ka socota magaalada london aad baad u mahadsan tahay dacwaddaasi ilaahi hadda waa ay socotaa oo ma soo gebagaboobin waxaana maxkamad ku taalla bartamaha magaalada london ee ku sugan maamulayaasha shirkadda xawaalada dahabshiil iyo maamulka sare ee barcles banki waxaana goobta jooga oo hadda hadalku ka socda ay tahay iyadoo looyarada labada dhinacba ay soo bandhigayaan arrimaha ay labada kambani isku haystaan iyadoo shirkadda dahabshiil oo shan iyo toban sano iyadoo isticmaalaysay barcles banki ay ku doodayso in aanay jirin sabab rasmi ah oo maanta xawaaladooda looga xiro halka barcles bank uu ku doodayo in ay cabsi ka qabaan in ganaax uu ku yimaado sida bankiga h b c ee markaasi lagu soo oogay lacag dhan hal dhibic sagaal milyan oo markaasi lagu ganaaxay waxaana uu sheegay lacagtani in ay ka cabsi qabaan in ay ku dhacdo gacan khalda oo ay ku tilmaameen inay tahay argagixisada xaggeeda marka sababtaasaa keenaysa in barkas banki uu xiro lamacaamilkii shirkadda xawaalada dabshiil isagoo xiray horeyna u xiray laba boqol iyo konton xawaalad ay sanadooda ka tahay waan gartay marka waxa kale oo ay dahabshiil ku doodaysaa sida ku qoran warar ay warbaahintu qortay in bangiga barclays uu jebinayo tartankii u dhexeeyey shirkadaha macnaha heshiisyadii u dhexeeyey in shirkadaha lacagta xawilaa ay tartamaan bal haddaad faahfaahin iga siisaysid arrintaasi waxaa soo bandhigay oo ku doodaya looyarka lagu magacaabo alan maclean oo isagu ah looyarka u doodaya shirkadda xawaalada dahabshiil oo ku tilmaamaya in arrintaasi ay tahay sharcdaro islamarkaana ay ka baxsan tahay qawaaniinta caalamiga ah iyo tan dowladda u k arrintaas ayuu ku dooday oo uu maantaba kusoo bandhigay maxkamadda inkastaann go-aanka ay maxkamaddu ka qaadan karto arrintaasi hase ahaatee bankii waa uu ku adkaysanayaa waan gartay xasan waxaa jirta in maamulaha dahabshilada koor uu sheegay inay jiraan bangiyo kale oo ay shirkaddu adeegsan karto haddii barclays bank uu go-aan ku gaadho inuu xiro marka dacwaddan sii socota micnaheeda maxaa lagu sheegi karaa ma in shirkadda dahabshiil ay ka cabsatay in adeegyadee in adeegyadeedii ay wax u dhinmaan haddii barclays bank uu ku adkaysto inuu joojiyo la macaamilka shirkadda waxaa muuqata in shirkadda dahabshiil ay tahay xawaalada keliya ee iminka maaragtay tartanka ama dacwadda wadda xawaaladihii kale oo dhan waa ay ka hareen dhinaca kalena mar goor dhaweyto aan la xiriiray qeybta warfaafinta u qaabilsan shirkadda xawaalada dahabshiil waxay ii sheegeen in inkasta oo aanay dacwaddii soo gabagaboobin haddana aanay maaragtay ay wax u dhimi karto haddii shirkadda ama barcles bank uu hakiyo howlaha dahabshiil hase ahaatee waxaan adeegsan karnaa ayuu yidhi bangiyo kale oo yaryar oo iyagu aan gaari karin barcles banki waayo barclesku waxa uu noo fududeyn jiray deg deg buu wax walba noogu fududeyn jiray waxa waxayna waxauna kaga duwan yahay in aanan ku kaydsan karin lacagaha iyo qaabkii macaamilka ahaa ee aan barcles ka heli jirnay waxaa kale oo dheer haddii aan kuugu daro in dowladda waddanka britain ay sheegtay qeybteeda horumarinta u qaabilsan in ay raadinayso qaab lamida qaabkii ay u samaysay waddanka bakistan kadib markii nine eleven lagu soo oogay ama dacwado kala duwan halkaasi ay uga yimaadeen kadibna sidaan oo kale ay ku timid xawaaladihii kala duwanaa iyo bangiyadii waddanka bakistan dowladda u k na ay u sahashay qaab kale taa ayaan samayn karaynaa oo aanu raadinaynaa sidii aan u samayn lahayn ayay tiri dowladda waddankan britain waan gartay marka isjiijiidadkan iyo dacwadda u dhexeeya shirkadda dahabshiil iyo barclays bank goormaa laga yaabaa in laga gaadho go-aan guud sida ay labada dhinacba hadda soo bandhigayaan waxa uu barclays bank leeyahay tomorrow ama berritaba waynu xiraynaa shirkadda dahabshiil la macaamilkeedii iyo akoonka ay ku lahayd haddii aan xukun maxkamaddu aanay wax iska bedelin go-aankaas ayayba ku dhawaaqeen saakay hase ahaatee dahabshiil laftirkoodu waxay leeyihiin annagu dooda iyo dacwadda waynu wadaynaa racfaan baanu ka qaadanaynaa ilaa aanu go-aan kama dambaysa ka helno hase ahaatee go-aanka barclays banki waa uu soo bandhigay waxayna weliba cambaareeyeen barclays bank maamulkooda sare shirkadda xawaaladda dahabshiil oo ay sheegeen inay hab khaldan dacwadda u gudbinayaan sidaas bay ku dacwoonayaan hase ahaatee go-aanka baarkalaysku waa u cadyahay
kaasi waxa uu ahaa saxafiga xasan sheekh axmed xasan cadde oo ku sugan magaalada london oo waryaheena maxamed cabdi sandheere uga warramayey dacwad ka socota magaalada london oo u dhaxaysa shirkadda xawaalada ee dahabshiil iyo bangiga barclays ee dalka britain